bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaala halkan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ku soo dhowaada qodobada ugu saakay ra-iisul wasaare roobloo dalbaday in gurmar deg dega la gaarsiiya dadka soomaaliyeed ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay qeybo badan oo ka mid ah dalka madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland oo shir degdega iskugu yeeray madaxda hay-adaha ka howlgala jubbaland si ay uga qayb qaataan caawinta dadka abaartu ay saamaysay maleeshiyaad ka tirsan argagixisada al-shabaab oo ka qayb qaatay weerar ka dhacay boosaaso oo la xukumay maamulka degmada bardaale ee gobolka baay oo maanta soo saaray awaamiir ku aadan adkaynta arrimaha ammaanka degmadaasi xarunta waxbarashada iyo nabadda horumarka gaalkacyo oo tababar u soo xirtay dadka barakacyaasha ay ku nool magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud iyo booliiska nairobi oo baaraya dhimashada weriye b b c da ka tirsaneed oo halkaasi ku geeriyootay waa subaxnimo isniina taariikhda ay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha kow iyo tobanaad nofembar sannadka laba kun labaatan iyo kow qodobadaad maqasheen waxaa idiin soo saaray anigoo ah yoonis duraan cali isla aniga ayaa idiin tabinaya mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa kulan la yeeshay qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed iyo culimmudiinka waxaana uu ka codsaday in qayb lixaadla ka qaataan gurmadka loo fidinaya dadka soomaaliyeed ee ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay qeybo badan oo dalka ka mid ah kulankan waxaa goobjoog ka ahaa guddiga gurmadka abaaraha ee dhowaan u magacaabay ra-iisul wasaaruhu isagoo faray inay dardargeliyaan howsha gurmadka kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka gargaarka xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed diiriye oo faahfaahin ka bixisay waxyaabihii kulankan looga hadlay
kadib markii shalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble uu magacaabay guddiga gurmadka degdega guddiga qaran ee gurmadka degdega ah oo ay hogaaminayso wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya looma kala kicin sidii dhibaatooyinka baaxadda weyn ee arrimaha bini-aadamnimo ee dad iyo duunyo ah ee ku soo cusboonaaday abaaraha dalka oo saameeyey guud ahaantiis taasi waxay dhalisay markaa in si cad looga jawaabo dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya culimaadudiinka iyo ganacsatada soomaaliyeed baaq weyn oo aan ahayn meel hoo u baahan hadal wax kama taro saas daraaddeed sidii meesha ku habboon iyo weelkii fiicnaa oo lagu gaarsiin lahaa dadkeenna soomaaliyeed meelaha daran oo aan ugu wajihi lahayn maanta waxaa noo suurtageliyey ra-iisul wasaare rooble in uuna kulansiiyo culimaadudiinka iyo ganacsatadii la isugu qabto shir degdeg ah inta qurba joogta iyo yabaha dowladda iyo kan ganacsatada iyo wacyigelinta wacdiga diineed ee dadka ilaahay waxsiiyey ee dadkeeda u galaan iyo dowladda ay u gasho kadibna inta kale ee qurbaha ku noolna aan samayno isku tashi ummad soomaaliyeed oo u damqanaysa dadkooda insha allah wuu socdaa maanta maalintii labaad waayo berri saa dambe ilaa toddobaadkanna looma kala kici doono si jawaab cad looga bixiyo waayo wasaarad ka weyn dowlad ka weyn dad ahaan ummad ahaanaan isku tashanayna
abaarahan ayaa galaaftay kumanaan xoolo ah halka inta iyagana halka haatan iyagana laga dayrinaya dadka deegaanada amiyiga ku nool oo ay soo food saartay xaalad hubanti la'aan ah oo dhanka nolosha ah waxaana dadkaasi haatan sheegayaan inaysan haysan wax ay cunaan beeyarina soo food saartay xilli xoolihii ay anfacaadsan jireen abaartu dhaafiday goobaha haatan sida weyn abaartu ugu dhufatay qayladhaantana kaga soo yeeraysa ayaa waxaa ka mid ah gobolada gedo jubbada hoose jubbada dhexiyo degmooyin iyo deegaano ka kala tirsan maamulada dalka ka jira weli waxaan ku guda jirnaa wararka dhanka abaaraha markaana jubbaland madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamul goboleedka jubbaland ayaa shir degdega iskugu yeeray madaxda hay-adaha ka howlgala jubbaland si ay uga qayb qaataan caawinta dadka abaartu ay saamaysay warkan waxaa kismaayo nooga soo diray wariyeena qadar imaan dhaqane xilli maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhayso qaylidhaanta ku aadan abaaraha ka jira deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud luga dhere wuxuu kulan degdega iskugu yeeray madaxda hay-adaha ka howlgala dowlad goboleedka jubbaland kulankani ayaa intiisa badan waxaa diiradda lagu saarayay sidii kaalin muuqata ay uga qayb qaadan lahayeen hay-adaha ka howlgala jubbaland caawinta dadka awaaruhu ay saameeyeen kulankani ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ahaa qaar ka tirsan golaha wasiirada ee dowlad goboleedka jubbaland ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed wuxuuna tilmaamay inay jiraan dad u geeriyooday macluul maadaama abaar xoogan ay ka jirto deegaanada dowlad goboleedka jubbaland shirkan ayaa olajeedadiisana ay ahayd sidii looga tashan lahaa arrimaha faraha kasii baxaya iyo saameynta abaarta ba-an ee ka jirta deegaanada jubbaland runtii ayadoo laga hadlayay markii hore xoolaa dhammaadeen laakiin hadda xoolihii waa laga soo tagay ila ku dhowaad ilaa laba milyan oo qoys oo ay saameysay ee jubbaland ilaa iyo waxaa leeyahay xoolo badan baa dhammaaday geeri iyo dhimasho dad macaluul u dhintay wayna soo gaartay dad isdilana wayna soo gaareen boqolaal kun oo qoysna waxay kasoo barakaceen baadiyaha iyo meelaha abaartu ay aada ugu dhufatay waxaanay kusoo qacayaan magaalooyinka dadkaas oo gurmad degdeg ah u raba si loola gaari lahaa si wada jir ah dowladda jubbaland shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka ayaan maanta isugu nimaanay sidii looga arinsan lahaa waxaa jirtay dadaalo ay wado dowladda jubbaland uu ugu horeeyo madaxweynaha dowladda jubbaland axmed maxamed islaam istaraatiijiyadii iyo qorshihii dadkaas lagu maareyn lahaa magaalooyinka jubbalandna looga samayn lahaa kaamam istaraatiijiyada oo dadkaas lagu soo dhoweeyo si ay u helaan nolol waxawaaye xoolaha ay kasoo dhammaadeen marka waa dadaalada way sii socon doonaan shirar kuwan ka waaweyn la qaban doonaa oo noo ballansan oo hay-adaha caalamiga ee ugu waaweyn ee dalka iyo deeqbixiyaashu ay kasoo qaybgeli doonaan cabduqaadir xaaji maxamuud luga dheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland ayaa dhankiisa waxa uu kula dardaarmay hay-adaha ka howlgala jubbaland in had iyo jeer loo baahan yahay in door wanaagsan ay ka qaataan caawinta dadka walaalahoodu ay awaartu saamaysay oo qaarkood xoolihii ay ka dhammaadeen islamarkaasina soo miciinbiday degmooyinka kala duwan ee dowlad goboleedka jubbaland kuwaasoo haatan ay haysato hoyla-aan loona baahan yahay in la caawiyo abaarta baaxadda leh ee jirta ee ka jirta deegaanada jubbaland saddexda gobolba jubbada hoose jubbada dhexe iyo gedo sidii dadkaasi gurmad loogu samayn lahaa dowladda jubbaland dadaal badan bay muujisay qaybo kala duwan bay kala qorshaysay sidii dadkaasi loogu gurmin lahaa waxaa ugu daran marka u horaysa dadku waa soo barakaceen oo meel u noqdaan male xitaa hadduu roob yimaado indi beere iyo waxba u abaabulaan mooyaane hadda xoole uu noqonayaan u hare ma jiro xoolihii waa baabeen waxay u baahan yihiin meeshay degi lahaayeen waxay ku cuni lahaayeen meeshay hoy u noqon lahayd caafimaadkoodii intaasba dowladda jubbaland qorshooyin bay u dejisay oo hadda laidiisoo gudbi doono khadar iimaan dhaqane raadiyo muqdisho kismaayo
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamul goboleedka puntland ayaa maanta ayaa xukuntay laba xubnood oo ka tirsanaa maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab oo weerar khasaare sababay ka geystay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari maxamuud cabdiraxiin cabdulqaadir iyo cismaan maadee cismaan oo lagu qabtay weerarkii dagaalamayaasha al-shabaab ku qaadeen xabsiga boosaaso bilowgii sanadkan kaas oo dhaliyey khasaare ayaa lagu xukumay dil toogasho ah gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolada bari iyo sanaaga ee maamul goboleedka puntland cabdirasaaq jaamac cabdulle ayaa ku dhawaaqay xukunkan
ujeeddu xukun maxkamadeed maxkamadda ciidamada qalabka sida dembiyada culus ee shanta gobol ee dowladda puntland waxay u fadhiisatay maantay taariikhdu tahay bishii koaad iyadoo fadhigeedu u dhan yahay uuna xeraaliye ka yahay gaashaanle maxamed xuseen qareena uu ka yahay axmed salaad fartaag dacwad ciqaabeed ay ku eedaysan yihiin eedaysanayaasha kale ah maxamed cabdikariim cabdiqaadir oo magaciisa afkarashadu yahay xiftiye ina aamino macallin jiray jir cismaan maadi cismaan xasan ina rooda sheikh jir magaciisa afkarashadu yahay xasan dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay ay u caddaatay inay ka mid yihiin ururka al-shabaab kana mid yihiin ciidankii soo weeraray jeelka boosaaso kuna laayay askar ka mid ah ciidanka dowladda puntland waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasha ah waxayna u cuskatay maxkamaddu shareecada islaamka xeerka nambar ten qodobkiisa labaad farqadda koowaad ee la dagaalanka argeysada waxaa ka furan birafcaana sidoo kale waxay maxkamaddu xurriyaddoodii u celisay eedaysanayaasha kale ahaa maxamed macalin cabdulaahi ina saynab maxamed nuur jir ibraahin cali jimcaale ina aamino jir sakariye nuur isaaq ina sunkorow jir kadib markay u caddaatay inayna wax dembiya lahayn
hay-adaha baadhistuna ay kala noqdeen aadi
markaana koonfur galbeed maamulka degmada bardaale ee gobolka baay ayaa soo saaray awaamiir adagoo ku aadan adkaynta arrimaha ammaanka degmadaasi xilli maalmo ka hor maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab qarax miine ay ku aaseen suuqa xoolaha ee degmadaasi kaasoo sababay khasaare iskugu jira dhimashihii shacab dhimasho iyo dhaawac wax oo soo gaaray dad shacaba siraaji sheekh xisaaq ayaa warkan baydhabo inooga soo diray
kulankan maanta ka dhacay degmada bardaale ee gobolka baay islamarkaasina looga hadlayay amniga guud ee degmada ayaa waxaa u dhexeeyay maamulka degmada bardaale saraakiisha laamaha amniga iyo gudiyada amniga xaafadaha kala duwan ee degmada bardaale ay ka kooban tahay kulanka uu shir gudoominayay gudoomiyaha maamulka degmada bardaale mudane maxamed isaaq xasan aracse ayaa waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo qusaya amniga iyadoona kulanka warbixino looga dhageystay gudiyada amniga xaafadaha iyo sidoo kale saraakiisha laamaha amniga waxaana sidoo kale ay ka wada sheekaysteen sidii loo sugi lahaa amniga degmada bardaale islamarkaasina wadooyinka soo gala degmada sidii ciidamada amniga ay u ogaan lahaayeen dadka soo galaya iyo kuwa ka baxaya shirka oo muddo socday ayaa markii uu soo cidlaaday waxaa warfideenka la hadlay islamarkaasina u faahfaahiyey qodobadii looga hadlay mudane maxamed isaaq xasan caracse gudoomiyaha maamulka degmada bardaale
kulunka geedka mise kooy maamulka oon ku hoosayaan gudoomiye xaafade iyo saraakiisha amniga wali ku qaadanay shirkaas oon shir gudoomiye wali ku qaadanay xaaladda degmada xaaladda amniga ee degmada bardaale taasoo siinba degmada bardaale muddo badan ayaa ayaa dadaalsha iyo iyo roorsha iyo amnige ilaahay iyo ammaansadii marka dhacdadii shimageera diidi maadaama dhacdo xanuun badan hayti oo dad shacaba eh walba on galab samay nimantii cadowka haayay ee cadow ismidiinka haayay magaalada diintika been sheegdeen khawaariijta haayay oo dad shacaba dhibaateeyeen weli suurtagaleen geeka maamulkii iskawadni saraakiishii amniga ama oo ku wada hadalna xaaladda iyo qaabka hakil wajahad waynu amniga guud ee degmada bardaala taasoo ah in awaamiirha ku saarna ah in guud ahaan magaalada amni jesiga hirdhaan inta dalna hoji walaa dabacsanaa in isku dhaafa dadka duubamo mudabada hogaamiyaasha haddii amni la helay horumarna lale intaas go-aankaas waa isla qaaday tan kale awaamiirtun ha saarana maya taa shacabka wala in sheegana in saacaduna ku bilaabo walmooto ee u hamiin dareerasalun aragkor maxaan oo walagaas dhoobkaas mooto oo oo walaasheeneeyo kumid mootayaalka min faaruq eh afarta koona magaalo ku maraan ciidamana ku awaadeen walaahi saacadanu ku bilaabmo tufaaruqu himin dareer soo bal araga taas walku qaade la gale dambiilu wali la wareegay ciidamada amniga la wareegay wali kaloo baab indiraan ku digaan dadka oo makrab madi saraadku makrab kula jirmo intii baawraas ku tuma aroosul in xabado gamaayo shacabka yoona wali intu digaan in habto ku bacda lankalaka araga lan dambiile lan amni sugow hoob maaradeen kulankan looga hadlay amniga islamarkaasina ka dhacay degmada bardaale ayaa imaanaya xilli toddobaadyada eenu soo dhaafnay halkaasi uu ka dhacay qarax ay ku nafwaayeen dad shacab ah waxaana maamulka degmada bardaale iyo saraakiisha laamaha amniga oo iskaashanaya maalmihii ugu dambeeyeyba degmada ay ka wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo islamarkaasina lagu sugayo amniga guud ee degmada bardaale siraajshe isaaq radio muqdisho baydhabo
xarunta waxbarashada iyo nabadda horumarka gaalkacyo ayaa tababar u soo xirtay dadka barakacayaasha ay ku nool magaalada cabud waaqe ee waqooyiga gobolka galgaduud cabdikariin axmed bulxaan ayaa warkan faahfaahinaya xarunta waxbarashada nabadda iyo horumarinta gaalkacyo oo gacan ka helisa hay-adda u n c r ayaa cabudwaaq tababar la xiriiray cuntokariska oo ku socday muddo ku siman lix bilood waxa ay ugu soo gabagabaysay shan iyo labaatan gabdhood oo laga soo kala xulay xeryaha ay ku jiraan dadka barakacayaasha ee danta yar gabdhahan ayaa madasha loogu soo xiraya tababarka waxaa kala soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay maamulka degmada wasaaradda haweenka dowlad goboleedka galmudug waalidiin iyo mas-uuliyiin kale waxaana lagu guddoonsiiyey madasha loogu soo xiraya tababarkan shan iyo labaatanka gabdhood shahaado muujinaysa xirfadan ay barteen qalabkii cunto kariska iyo lacaga dhan shan boqol oo dollar si ay shaqo abuura ugu samaystaan dhammaantood faadumo baarcad oo ka socotay xarunta waxbarashada nabadda iyo horumarinta ee gaalkacyo oo tababarkan bixisay iyo ikraan cali aadan oo ka socotay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ayaa la dardarmay gabdhaha waxbartay xafladda qalinjabinta ardayda labaatan iyo shan arday oo loogu talagalay degmadan caabud waaq inay wax ka barteen muddo lix bilood ah waxaa ilaahay mahaddiisa maanta inay ina hor fadhiyaan labaatan iyo shan arday oo xirfadlayaal ah kuwaas oo ku shaqaysan doona xirfadooda aan kuna dhiirigelinayna dhammaan ganacsatada degmadan caabud waaq degan inay haystaan dhallinyaro si fiican u baratay qaybaha kala duwan ee cunto karinta iyadoo oo looga baahan yahay degmadeenna iyo xaafadaheenna guryaheenna iyo weliba ganacsatadu sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen hirgelinta iyo weliba kobcinta garaadka maskaxda iyo ku shaqaysiga aqoontooda si ay bannaanka u soo saari lahaayeen labaatankaas arday haddaba haddii aan bulshadu la kala qayb qaadan oo aysan dhiirigelinin oo aysan shaqaalaysiinin waxaan u malaynayaa waxay noqonaysaa hal bacad lagu lisay haddii aad idinku gacan qabataanna waxaa soo bixi doona in qof kastaaba uu soo saaro qoys dhammaystiran iyo weliba saddex qof oo kale oo xirfadiisa kala faa'iidaysta islamarkaasna uu u noqdo gacanqabad iyo weliba aqoon sidii uu u bari lahaa waxa uu bartay waayo qofka keliya oo waxbartaa keligii kama faa'iidaysto aqoonta uu bartay waxaa kala faa'iidaysata bulsho kale oo isaga ku xeeran ama dhinacyadiisa ah ama uu la shaqaysanayo haddaba waxaan hadalka ma sii badinayo waxaan leeyahay waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee maamulada kala duwan hadday tahay degmada hadday tahay ganacsatada hadday tahay odayaasha hadday tahay hay-adda unhcr iyo dhammaan bahda waalidiinta ee u dhabar adeygay inay intaasoo arday ugu dhabar adeygaan inay ilmahoodii iyo guryihii ay kala adeegayeen muddo lix bilooda ay yidhaahdaan orda waxbarta ayaan halkaan uga mahad celinayaa ilaahay baana mahaddaas iska leh haddii aan intaasi garab istaagi lahayna waxaan malaynayaa inaan guushaasi aysa maanta suurto gasheen isla markaasna waxaan idin leeyahay idinka dhallinyarada ee waxbartayna waxaan idinku dhiirigelinayaa ma ahan aqoontu inta maanta aad barateen keliya meel walba waxaa taalla aqoon aad kasii kororsan kartaan midda aad maanta barateen iyo weliba inaad sii horumarisaan aad kuna sii shaqaysataan waxa yar oo aad maanta haysataan dhallinyaradaas insha allah waxaan siin doonaa haddii ilahaydmo agabkan hortiina ka muuqda oo le maacuunkii ay ku gacanta ku qabsan lahaayeen oo ay berina ay ku sii kusii horumarin lahaayeen waxaa kaloo iyadana la siinayaa shahaado kaga markhaati kacaysa qof kasta ay waxa uu bartay iyo maxay tadii sheeg uusan ku xirmaynin meesha uu maanta berri ka maalin uu la tago shahaadadiisaas inuu isagu kaga shaqaysto waxaa iyadana la siin doonaa haddii ilaahay idmo kaar ay ku jirto lacag haddii ilaahay idmo shan boqol ah iyo akawnkii isagu uu iska leeyahay oo lacagtiisa waxala wuxuu uu doono uu dhigan doono ayna ku waxaan filahayaa maanta waa qalinjibintoodii shahaadadii waa loo hayaa waxaa kaloo loo hayaa arday kasta waxaa la siinayaa kaartoon kale ku jira kaartoonkaas arday kasta leeyahay maxaa ku jira intaan baa ku jira oo kaleeto wuu qaadanayaa waxaa kaloo la siinayaa arday kasta afarlaatanka arday oo ka mid ah akoon baan waxaan uga samaynay aaman shan boqol oo doolar baa ugu jirta waxaan maanta hadda siinaynaa marka akoon lambarkiisii oo lacagta kala soo bixi lahaa baan arday walba siinaynaa aydhikaarkii dowladda hoose oo maamulka degmada jirana waa siinaynaa waxaan kaloo siinaynaa kartoonkaasaan siinaynaa waxaan kaloo siinaynaa shahaadadii baan siinaynaa koo iyo toban ardoo ka mid ah xarunta raado ayaa shaqo siinaysa
halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana warkii dibadda booliiska kenya ayaa bilaabay baaritaan ku aadan dhacdada wariye ka tirsaneyd b b c da uu ku geeriyootay magaalada nairobi kiid mejel oo u dhalatay ingiriis kalena shaqaynaysay b b media action islamarkaana ka howlgelisay dhowr dalo afrikaan ayaa geeriyootay jimcihii xilli ay ku sugnayd hoteelkii ay ka degganayd magaaladaas b b c media action waa hay-ad caalami ah oo qaabilsan barnaamijyada samafalka iyadoo mashaariicdeeda ay diiradda ku saarto sida warbaahinta iyo isgaarsiinta loogu adeegsado wax kaqabashada sinaan la-aanta ka jirta adduunka dembiilaha looga shakisan yahay falkan ayaa iska soo tuurtay dabaqa sideedaad ee hoteelka kadib markii la ogaaday in ay hoteelka ilaaladeeda ay ku daba jiraan maadaama falkaasi lagu tuhumaya waxaa sidaasi wariyaasha u sheegay taliyaha booliiska nairobi dhegaystayaal waa naga intaa warkii subaxaad kala socoteen raadiyo muqdisho intaa warkan lamid a ku kulmi doona sidaas iyo amaan allah
dhegaystayaal markaana waxaan dib idinkugu celinaynaa aayadaha qur-aanka kariimka qolkii aabe